waxaa lu soo eedeeyey maxaakamada horteeda lagu soo eedeeyey eedaysanaha cabdifataax cuhmaan axmed toban iyo sagaal jir ah waxaa lagu soo eedeeyey in uu jabsiday shan guro oo ka mid ah min qaryati kuunya barrow deegaanka kuunya barrow oo ka mid ah guri kastana waxaa ka qaadaday xanta ayaa ka qaadaday ninkaasi lagu soo eedeeyey guriyaashaas waxaa ka mid ah kow guriga ugu horeeyo waxaa ka qaatay toddoba boqol iyo konton rasaas ah foodhisibin ah guriga labaad saddex kun iyo lix boqol doolar toddoba falaash laba mowbil hal raadi hal catar ayaa ka qaadaday guriga labaad guriga saddexaad macaawis oo sabarinta ah iyo kuba iyo laba mowbil ayaa ka qaadaday guriga saddexaad guriga afaraad waxaa ka qaatay hal laabtoob kun iyo afar boqol doolar iyo laba falaash ayaa ka qaadaday guriga afaraad oo jabsiday guriga shanaad oo ugu dambeeyo waxaa ka qaatay afar mowbil maxkamadda waxay ka dalabtay cabdifataax cusmaan axmed jawaab eeddii loo jeediyey in uu ka jawaabo ayaa maxkamadda ka dalabtay cabdifataax waxaa ka jawaabay haa allah ayaa igu qaaday arrintaas wuu sameeyey maxkamadda markii dhegaysatay eedda loo jeediyey cabdifataax io jawaabtu u jawaabay ay naqtay iqraar maxkamadda waxay xukuntay saan soo socoto kow maxkamadda waxay ku xukuntay cabdifataax xukun haddu sariqa ayaa ku xukuntay laba maxkamadda waxaa ku xukuntay hoolihii isugu uu qaaday in dadkooda u idhiyo saddex xukunkan waxaa ku sugnaaday al-iqraar usuga ayaa qiriday afar daliilka uu ku sugnaaday aayadda raqamkeedu uu yahay soddon iyo siddeed suuratulmaa'ida min qowlihi tacaalaa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaaran min allah wallaahu casiizun xakiim wsala allahu wslm cla nabiyina muxamadi wala aalihi wsaxbihi wslama wbilaahi towfiiq waxaa la fulin doonaa insha allahu tacaala xukunkii allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar